bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyaal hamiin faylimeerba isu rogdanga hakudhawaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isunku baratan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsiyaal hamiinimateeda alahgada ituu taariikhdiya kee dantaa labaatiyo sideedka bilo oktoobar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shal ka tirsan barnaamijka kulanku warsan oo namada kheyran sinkaaya weliba ku mid ahaa gudoomiyaha guddiga qaxootiga ee dowlad goboleedka koonfurka bee soomaaliya cabdiqaadir cali maxamed iyo weliba usu korbeya xaaladda dadka qaxootiga saasoo kala weliba uu soo sheegay inay qaxootiga kooyo dalkaasi kenya iyo gargaar iyo saasoo kala reedin dijimbo iyo unsuubiyayanga haddaba qaabse umaraaya dhugunsyalla maynadu ku beddelay dadka kenya ku kooyay oo rogan magaalada baydhabo barnaamijka sinkaaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu haddii leer weliba ku mid aha kulun laga taageero walqabadkiiyo saasoo kale dardargelinta dowladda federaalka soomaaliya kuwadda deegaanada maamulka galmudug iyo weliba husiina ku dheeya magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudugga haddaba maydun ku hadalay kulankaasi iyo akheeraya barnaamijka sinkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadu haddii leer weliba ku mid aha xildhibaanada agalka sare ee dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba iyona geegaansiheena sharciga xagsiyowka siyaasiyiinta dowladda federaalk soomaaliya haddaba sharcigu maysa adunsheeni maynu ku eran aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya kheeraya barnaamijka sinkaaya golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland iyo weliba iyona geega kala fadhiga afartan iyo shanaad iyo kueeladana magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland weliba iyona ansihena ajandaha baarlamaanka usug shaqayn doona saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsana oo nimadu haddii leer weliba ku mid aha dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba yahuwadda dadaalo keedan sidii gurmud langusuub ilaya dadka fatahaada inta badan saameynta kuhelida ee gobolka hiiraana haddaba antamarayan gargaarka iyo saasoo kale guddiga ilamaga dhawe barnaamijka sinkaaya khiyaaray qodobada aas qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimadu sinkaaya barnaamijka oo weliba saaray waan siindaresii doona dhugunsyalla anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdishiraashka dhanka farsamada saaxiibkayga bilaal hilaal iyo imaamado dgusيala markale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsyalla mar kale waliba hawada sinkalaha miin faylan barnaamijka kulanku warsan cabdirashiraashka ayaa saari waan sina darasi doona dhugunsyalla ku bilaabay qodobkan koraya gudoomiyaha guddiga qaxootiga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir cali maxamed iyo weliba uu soo kuwarbeeya xaaladda dadka qaxootiga welibana uusu sheegay inay qaxootiga inta badan riidanka nagadayan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo hadda meelfaylan marahayan sidii dibandejin lagusoo biilaya waana anhelalayan xuquuqdiyo kulahayan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba maraan geegalo kulamiyo gudoomiyaha ayaa waliba usin ku warbeeyey aramo wasi aramo kale
arday la tababaraay muddo lix bilood hayti hay-adda mersicoob wali tababartay ilaa iyo nay labaatan qof haanaasoo la baray harqaaman la baray muddadii abril iyo bilaabatay setembar ka ekayti walina galansiyeena hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey u n hcr guddiga qaxootigana kormeerka iyo wada shaqaynta iyo xidhiirinta iyo walkalahay si walbarashadaas waltayale annagata walininka dhammaatay si guul ah wali kaloo jirtay bili meey ilaa oktoobar hay-adda iyona aford wali tababartay afartan qof oo an iska jiraan dadkii hanagadi iyo dadkii mayle ere qaxootiga gudaka barakacay iyo dadka deegaanka haanasna sadiidaas aan shal qaybiyeen iyoona wali barayna xirfad kombyuutar ah taasoo markii dambana la guddoonsiyey qalab kombyuutar ah dad iyonay iyo cashareediis oo isticmaalayeen taasoo xirfadan ah iyoona anfahaasa dadka kalena wali la siiyey qalabkii harqaamadii iyo dharkii iyona walyalo iyo ka bilaabadan oo taasoo suurtageliyaas in nololiyo ha ka dhacsadaan waayahay weliba argahay dad oo kenya ku kooya oo hadda meelung alaab guddoonsiyo qohootigayin dadkaasi ma ayin faahfaahinosiib dadkaas dadkii dalka dibhangnagadiu dhibaatooyinkii dalka kudhiigka ku qaxen laakiin haddama dii dibhangnagadegna wali dhiiday in tixgelin la siiyo markii korayta dowladda koonfur galbeed galangye ku jeysati taasoo la kasheenay ee diyaarada muddana surinayti laakiin duulimaadkii lixaad khamiisi geerad bille labaatii afartii ahayti dadkaasoo lan suurta geliyey diyaaradoogii in dibhan ka nagadaan dalka oo dadkii ha qaadaan oo diyaarado markii surumeen muddo weli ka dhibaataysanaana xeryaha qaxootiga laakiin guddiga qaxootiga solkaa lalo maamulka goboleedka koonfur galbeed yaa weli suurtageliyey in dib lahanfuro hay-addii qaramada midoobey yaa laku codsaday maadaama amniga magaalada faylanyi in la hakadejiye dadkii diyaarada duulimaadyadii lixaadna hadegeen waana magaalada madikoyaan hay-adda guddiga qaxootiga hay-adda intersoci dowladii hadhowayaasa iyo unsr kadibna weli la jeeyey way stationka halkaasoo la kasiyaw muddo lix bilood oo walaagii oo imkaaniyaad ah kaasoo yoona hadda kabacdi oo sadaqeeb nagadaayan dad qaxootiga isku dhexgalaayaan dad qaraabadii oo dhexgalaayaan qaar ku mid ana weli ka nagadaayana meelodyo hoos si nabdoon iyo ka seeda koraan taasoo iyoona kumid yihiin qayb ku mid ah bulshada una daryeelanna oo la erow ritaan afka qalaad dadka hanagadi iyo dadka gudaa ka barakacay oo afka qalaad i d b lankasow intaasba weli mas-uuliyadeenna saarantaa hay-adda guddiga qaxootiga anagoo la kaaladaanna dhammaan hay-ado caalamiga maxalliga iyo hay-ado kale oo oo ka saabsan iyo wasaarado oo una wada shaqaynta una lena wali eedii eedna ansuub yaana codsiyo ah in dadkaasayt walanqabsada maadaama dhibaatooyin badan oo abaaro ah ha ka lifeen ilaa ay tirada geedka qaxootiga deeraayaan afar boqol qof oo haddana abaarogii iyo colkii kabacdo weli haddana aan zaa'idiyey oo baadiyaadaha ka galay in haddana dhiyaan mayle daadad oo biyo ah kaasoo ka dhibaataysiin xeryaha qaaryo hooygii iyo dhinaca caafimaadka taasoo beesha caalamka una ku codsana in galanku jeysata baaqiyo badanna una jeediyahayna si dadkaas wallanka tara walna lanka anfaca unana wali anaa hay-addii mas-uuliyaddaasayte aan qaabilsanayti oo safka koowaad ah waayahay gudoomiye wala jira ee kaamam oo inta badan ku bogtaalay ee koonfur gobol gobolada eh iyo dad kale ee kenya ku kooyaan marka lamadaas qaxooti oo haddaba bogtaal kenya baydhabo een xirfadoodan oo kale oo u n hcr iyo hayado kale samafalka ee siyaayaan qaybo ku eeyana dadkaasi eedii eed qayba ku eeyin weli shaleediyo labadan hay-adood oo u n s r taageeraas mercycop iyo aford shaleediyo makaeg hay-ado badan iyo xirfadoogan suubiyaayaan oo hay-ada caalami ah oo dadka xirfado badan barahayaan waana badayiin waana badana weli ka ilhaaminay iyo un sheegnay inta dadka wala la siiya shaleediyo la ara wali korona in xirfadiyo la bara si karaamadiyo korhanka kata waana handhacsadaan walaagii nolol maalmeedyo ah waayahay ugu dambayntii marka waliba waday roobab barakaacyaalkana dhibaato badan haysta dhinigio bacyooyinka iyo saasoo kale raashinka marka guddoomiyaha guddiga barakaacyaalka ee qaxootiga eeta arrintaasi may qorshayteen arrintaasayta baaqiyo badan yo jeedini dowladda naftarja guddi iyo hadda magacaabay madaxweynaha koonfur galbeed oo ah guddigaasayta oo guddiga daadadka ah iyo madaxweynaha magacaabay guddigaasoo wasaarada iyo maamulka iniska jiraan una mar walbaba baaqyada walteegungu dowladdan anteeganta mar walbana dareenkaas jira oo dhibaatooyinkaas jira baaqiyo badanna beesha caalamka waynjeedii walbadana galangali kujaysadahay inkastoo baahida wiinta wali eediyeediska dayaane in allaale meel alla meeli una codkayna deeraw in deersina si dadkaas bulshada wallanka qobda dowladda oon heelan oo koonfur galbeed maamulya oon teegan guddigaasna la magacaabay sababtiye iyoona in qayladhaangan suubiyaan meel alla meeli beesha caalamka ee wallanku sheeno kora dal iyo dibadaba shukran
genay mayka daaray geelo on gooyahay guray gooba goobeeye dhuxulaa ku garbiisadaye beedka digsiisada ongurtoy geedoo gaarakiin daagay madoona guudaasha hirgalaase guul hugadiisana la deyray yunigaas jike yalla kinsheenay
gaaminey haa hamayka daari ad waqtiga iyo dhammaadaan xafiiska anjeeda qur'ada ma imboobsado hemeana may suubiye walan dabkan ebay dhabahaayana dhuhulanbarka dhambooda hemay suubiye ee usuni dharare madolay dhuhulan miyin oogdo hase walkooyin adamay dhuhulanka ka dhamboodi dharka ebara siidi shidawshana dhaba ka qaba hewal karan kugu gudubo malaha
eyo kambanigii yunigaasu hee may dornayreed maysiin waday haamoogi jikada yunigaas oo isinka kuneebsadaasan koronto i deeb i dhuxulan dharkasiin kubujiyaasa gaabinay gordaasa meelikoda yunigaas ungan ani gorode mey madoolay
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo iyo Noodaratan waliba wada sinkilaha miin faylan barnaamijku kulanku warsan oo Cabdirshiraashka ayaa saaray waan siin diraysaa dhegeystayaal xildhibaanada agaalka sare ee baarlamaanka federaalk Soomaaliya oo geegayo kulanku helada magaalada Muqdisho ayaa waliba iyo ansixiyana sharciga xuquuq siyaasiga siyaasiyiinta dawladda federaalk ee Soomaaliya haddaba sharci umay sacdunsheene mayna ku eran sanatarada dhegeystayaal ila dhegeysta qaar kumid ah sanatarada oo geega iyo ansixiyaan sharcigaas ay ku hadlayaan waddankan madaxweyneyaal badan baa soo maray maanta haddaan saxiixo xuquuqdanayto madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xildhibaanaday ka bilaabanayaan in lagu caddeeyaa fiican sababta aan u leeyahayna waxaa waaye waddanka dhibaato badan baa haysata waa garan karnaa hadda batroolkii aan naga tegay markaan batrool helno haddii muxuu ahaa ilaahay dhaqaalo fiican uuna siiyo anigaba xuquuqdayda waa rabaa laakiin xuquuqdayda maanta inaanan helaynin oo ay haddii aan saxiixo sharcigan sharci noo wada fiican waayo adduunkao dhan sidaan sheegnay sharciyada dadka xuquuqdooda siyaasiyiinta waa la siiyaa maanta ma joogno mar siyaasi xuquuq keliya la siiyo inkastoo ay fiicnaan lahayd markii batroolka la helo in laga dhigo weli su-aashayda aan ku noqonayo eray bixintii waaye meeshaanitow muxuu ahaa guddiga wuxuu noo micneeyey in qodobka shanaad lagu wada tafatiray hadday xaas tahay iyo hadduu see yahayba weli meeshaanito waxaa ku qoran qoyska ama qoysaska uu ka tegay ra-iisul wasaaraha xataa haddii loo boodaayo oo sharci laga dhigaayo in welito ay qaldan tahay hababka ay u wada qoran yihiin haddii afada keliyaa la yiri beri ka maalin ra-iisul wasaare gabar baa soo baxaysa madaxweyne gabar baa dumar ah baa soo baxaya waxaa ku qoran keliya haddii afada ama sayga geeriyooda weli waxaa laga hadlayaa saygii geeridiisii baa laga hadlayaa aniga say baan leeyahay afadana haddaan ahay barlamentary baan ahay markaan gurigayga joogaan afa uu ahay markaan sanadka aan joogo sharciga waa in lagu kala caddeeyaa erey bixinno fara badanaa ka maqan intaanan erey bixiyadanayta la gaarin waxaa idinka codsanayaa runtii way fiican tahay xuquuqdeenna inaan helno in lagu daro in markay soomaaliya ay lugaheeda ku istaagto xisaabtami karta dhihi karta xuquuqda ha la siiyo madaxweynihii tegay iyo caruurtiisa iyo ra-iisul wasaarihii tegay sababtoo ah haddaanan ereyadaasayto aanan ku darin ama qodobadaasayta aanan ku darin mana gaarayno musuq maasuqna ma dhammaanayo madaxweyne walbana wuxuu doonuu samaysanayaa welina su-aashaydi way taagan tahay maanta haddaan siday tahay aan u qaato oo ereyadaasayta laga soo bedelo madaxweynehee laga bilaabayaa ra-iisul wasaarehee laga bilaabayaa barlamaankee laga bilaabayaa
lacagahan maaragtay ama xaqan tirada badan oo xildhibaanada loo soo qoray waxaa meeshaan ku cad xildhibaankii wasiiradii ra-iisul wasaarihii siyaasiyiintii oo dhan in boqolkiiba afartan mishaarka markaas uu qaadanayo qofka mas-uulka la siinayo xildhibaankii hore ama ama wasiiradii hore wadanka waa ognaa inta wasiiroo soo martay inta xildhibaanoo soo martay tiradiisa intay leegyihiin marka waxaan soo jeedin lahay aniga qodob artical in lagu daro la leeyahay wuxuu maaragtay xaqaas uu bilaabanayaa wadanka markuu isku filnaansho gaaro oo awood u yeesho inuu bixiyo xuquuqdaas barkee sharcigan hadda haddii aan ansixino waxaa ka ratib maayo mas-uuliyad dhinaw dhaqangalee noqonaysaa marka in lagu caddeeyo oo oo maaragtay lagu xiro la yiraahdo wuxuu maaragtay ay bilaabanaysaa xaqaas ay leeyihiin siyaasiyiintii hore markii wadanka uu helo dhaqaalo ku filan haddii kaleeto hadda waayaha wadanka wuxuu aada maaragtay uga shaqaynayo dowladda ay ka shaqaynaysaa deen cafintii waxaa u malaynaya inay tagto ayadana siyaas deen cafinta siyaasiyiintii hore in maaragtay ay ay ayadana shaqo u baahato oo oo dhibkaas lagala kulmo beri ayaan aan ka baqayaa marka waxaan codsanayaa in articalkaas lagu soo daro oo lagu caddeeyo layidhaha wadanka markuu awood u yeesho inuu xaqsiintaas oo bixiyo ayay ka bilaabanaysaa xuquuqdaas ay leeyihiin siyaasiyiintii hore maadaama sharciga mar alle markii la ansiciyo ay xuquuq ka ratibmayso inaynu waxuun isla jeclaano oo inagu sharciga maxaan ku dhahdaa aynu inagu gacanta ku hayno oo aynu dhahno annagaa waxaysa siinaynaa dalkeennuna meeshuu marahaya aynu ogsoonnahay waana sibira qabaa waxaa adag lacagta badanaynu qaadanna sida lagu hela ayaa aada u adag xaqiiqdii tu kale inaan ku sii darro inteennanoo baarlamaanka laga yaabo boqolkiiba konton inaynu soo noqonno ama boqolkiiba toddobaatan iyo baarlamaanka dambe cusub ee yimaada oo qoladan tagtay ay leedahay wixii qaadan jirtay nus bajedka intaa leeg culaysku uu leeyahay waa dareemaysaan dhibaatada dalkeennu uu ku sugan yahayna waynu ogsoonnahay dalkeenna gacanta kuma wada hayno ma xukunno baddiisa ma xukunno cirkiisa ma xukunno dhulkiisa ma xukunno xamar meel aan uga dhaqaaqi karaa ma ay jirta maanta gaadhi intaan qaata afgooyaanu ma aadi karo balcad ma aadi karo xuquuqda aan leeyahay maxay tahay hadda inaan sacrifice samayno oon dalka u dhimanno oon u dagaalanno oo aynu raadinno kuwa inaga dambeeyaayo inay sharcigan oo kale helaan baa hayay ku habboon tahay kuwa soo socda inay sharcigan helaan bay ku habboon tahay waddamada noocan oo kala haysta ee matalan yurub awowyadood iyo awowyadoodi ka horreeya baa u soo shaqeeyey guddoomiye haylabin haylabin guddoomiye waddamadaasu waxay haystaan dadkoodii baa u soo shaqeeyey waa isagaan ka hadlahayaaye ma aynu ku habboonin inaynu maanta arrinta qaadanno waxaanan si kooban u soo jeedinayaa xubnaha sharafale soomaaliyeed ee aqalka sarow inaynaan ansixinin go-aankan go-aankanna dib loo celiyo haddaynu saa samayn weyno waxaa weeye waxaynu nahay siduu muuse sheegahayay carruurtoodii kuwa meel ku xidhxidhay iyaguna raashinkii cunahaya shacabka soomaaliyeedna waynu arkahayaa baahida dalkeenna taallana waynu ogsoonnahay askartii baynu mushahaar u la-nahay wasaaradihii baynu ognahay siday u kooban yihiin oon shaqaynaynin meel shaqo laga qabtaan jirin beenaynan abuuranin waxaan soo jeedinayaa mudanayaa inaan la ansixinin waxaan soo jeedinayaa inaan dib celinno waxaan soo jeedinayaa inuu sigo sharciganu kol ay dowladda soomaaliya cagaheeda ku taagan tahay runtii maanta waxaa la ansixiyey sharci aqalka sare lagu ansixiyey golaha shacabkana uu soo mara la yidhi sharcigaasoo runtii annagu aan annagoo tiima muxuu aha aan markii la codaynaya diidnay sababta aan ku diidnana uu ahaa sharcigaasu waa sharci lee xaquuqda muxuu ahaa siyaasiyiinta waa sharci muxuu ahaa waddanka aan hadda la jaan qaadi karin waxaan garan karnaa askartannada inay mushaarkay qaadato ay tahay boqol dollar iyo boqol iyo konton dollar waddankanagana baahi badan ka jirto haddana mushaaraadka la siiyo muxuu ahaa xildhibaanada iyo wasiirada ay aad u badan tahay canshuurta dalka laga qaaday iyo muxuu aha midda la siiyana aysan maanta isu dhigmi karin sidaasay tahana maanta aad ujeeddaan maalin markas in leey koramka golaha shacabka waa la waayey koramkii aqalka sare waa la waayey ayagoo lacagtaas qaadanaya in badanoo ka mid a ay dal ka maqan yihiin maanta waxaa loogu daray in muxuuha la yidhaahaa haddaan dhinto haddii haddii wakhtiga dhammaado ilmahayga ilaa siddeed toban sano ka gaaraan xaquuqay dalku leeyihiin islaamahayga afarta xaas iyo ninkii laba laba xaquuqay leeyihiin marka arrintaas waxaan is leeyahay arrin dalkan la jaan qaadi karta maanta maahan waa wakhti loo baahnaa markaan shidaal yeelan hadda sharciga batroolka maanta aqalka loor keenay wakhtigii markaan shidaal iyo waddanka dhaqaale soo gala laga hadli karaa maanta oo dalka canshuurtiisa iyo dhibaatadiisa iyo waxa meesha ka jirta aad garan kartaan aadan waxumahay in maanta xildhibaanadu senataradu u codeeyaan in lacag fara badan la siiyo markay siyaasadda muxuuaha xilka waayaan arrintaas marka waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed iyo cid kasta waxaan u sheegaynaa inaanan qayb ka ahayn codna aanan bixin madaxweynahana waxaan ka codsanayaa sharcigaasu inuusan dalka la jaan qaadi karin uuna sixixin muxuuaha sharci dhigaya xaquuqdayda iyo muxuuaha askarta ilmihig ilaa ay waaweynaan lacag ha lay siiyo
Sahab Construction Company
kana badan lankii kihemya isugaay kambani dhismo kaamila agabshay kurbada leetay ogaw may weeli saxaab construction company ya haddii ikol kalaylasi ilbaawadiis yacni kuway kormajara reed maylokooy kumbar galab dhisma kawaytaan dhimanayne kaamila kulisho kor ilasalhambuy keed waliga kajari hadda wali ha korari saxaab construction company isqab dalab dhismo koy arag waxa kaamil weelay saxaab construction company marbahoo kaskaashan ini daar digsiisato kambani dhisma muhuraaso kumiyaalka la sew saxaab construction company dalab isdhawwaako kan dhi kan dhaway kabakankala ku daranoo kullusho casri ah ku bogay oo kuusay ka dhisay daarta oo ku iilba galab dhisma qiimo shooragis eh kambanigii lahaa siintubiyaa saxaab construction
waayahay dhegeystayaal qayb hore ee barnaamijka kulanka warsan ee ku guda jirnaa weliba wada singalaha miin faylan barnaamijka kulanka warsan waa cabdisharaashka ayaa hasaarey saaxiibkayga bilaal iyo imaamadaha farsamada dhegeystayaal dowladda federaalka soomaaliya ayaa weliba ay wadda dadaalakeedan sidii gurmada degdega lagu soo biilaya dadkanta badan saameynta ku heleeday fatahaadada webiga shabeelle welibana hadal wada gargaarka eedan sidii dadka saameynta ku heleeday webigaasi iyo gargaaran deersiilaya wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee xukuumadda federaalka soomaaliya waanu saay guddoomiyaha guddiga dhowaan la maqdhaweeya weliba usageega kuwarbiya xaaladda meeliya maraayta kureedna weliba meerisay ku hadlay wasiirka wasaaradda walbarashada ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdulaahi gooda bare oo uu siina kumid ahay guddiga la maqdhawe
haddaan xaalada guud aan xoogaa meel ka taataabto fatahaadadan dadka waxay aaminsan yihiin qaarkood inuu yahay beledweyne keliya maaha waa waddanka oo dhan wa waa gobolka hiiraan shabeellaha dhexe bay iyo gel xamda laakiin marka bale meesha ugu dhib badan waa gobolka hiiraan in muddo aniga aan xaaladdan ula soconaya technical teamka xagga loo joogo special task force ayaa la sameeyey sanadka hore fatahaadii ugu dambeeyey two thousand eighteenka si ay dadkii wacyigelin fiican ay sameeyeen horta hal shay ay ku guulaysteen inay konton iyo kow kun qoys inay badbaadiyaan ay meesha ka tegaan meelaha oo khatarta badan marka taasna waa naga guul alxamdulilah iyo amison kadib waxaan la kulannay hay-adihii samafalka oo anaga nala shaqeeyaan waxaan ka wada hadlay xaaladda guud shaqooyinkaan wada qaybsanay waxaan sameynay strategy plan saan ugu hortegayna muhiimadda noogu weyn anaga waa inaan dad badbaadina waa that's a priority number one ta labaadna ee lix iyo labaatankana waxaa la ra-iisul wasaare xasan cali qeere wuxuu magacaabay guddigii fatahaadada ay ka koobiyiin sagaal wasaaradood oo faraadaa waxaa naga shaqeey waa sideed wasaaradood hal wasaaradaa weli naga maqan saddex kulan kulankan ugu horreeya isku nimid waxaan ka wada hadlay strategy aan shaqeyn lahayn mar labaadaan isku nimid waxaan ka wada hadalnay waxaan qaban lahayn structurekii iyo habkii loo shaqeyn lahaa alxamdulillah waxaan ku guulaysanay shalay maalinta shalay inaan labada diyaarad u horeyso oo gargaarka la la gaarsiiyo deegaanka beledweyne deegaanka beledweyne xaaladeeda way sii xumaanaysaa meel xunay maraysaa waxaan maqlayn xalay roobka meesha ka dayay inaysan diyaarad ku degin karin maantana waxaan ku shaqeynay hay-adihi aan la kulnay meesha marka waxaan ku degin kara keliya waa helicopters helicopter marka lama hano saakina waxaa dhacay accident xunaa meesha ka dhacay alxamdulillah dad baa ku badbaadin dadna waa kuna ku waayeen sida noola soo sheegay marka xaaladda is very critical marka dadka dadweynaha waxaan ugu baaqeynaa mar kasto inay ka fikiraan inay ka fogaadaan meelaha qatarta waa ka duwan yihiin daadka sanadka hore dhacay sanadkor wuxuu ahaa multi hazard floods oo wax ka jira meesha deegaano waxaa jira oon la tegi jirno access aan lahayn bardaal oo kale shalay ila maanta waxaan ka shaqeynaysaan access oo helayn logistics meesha loo geeyo diyaaradaha ma tegi karna sababta bardaale ma laha airboor airboorka noogu dhow waa baydhow waa inaan baydhow geenaa aan laxmal kilomitir aan helnaa dad kale ka qaadan helicopter lagu qaada meesha la gaarsiiyo marka hay-adihii aan kala tashanay ee w f b saake aan meesha ku jirnay waxay waxaa diyaar u ah tax force oo joogo maxaale bardaale inay ayaga quudiyaan dadkaas kan beledweyne waxaan ku guulaysay in gaalkacya laga soo qaado raashin la keeno beledweyne meesha kale ugu dhib badana waa gel tiimaan u dirnay weli warbixin fiican kama helin laakiin kolley waxyaabahan soo gaasno qurmid xaaladuna way sii xumaanaysaa marka meeshan waxaa loo baahan yahay gurmad oo degdeg ah wadamadaas laga hortago meeshaan hayadaha samafalka kulligooda waa mobilizan ku sameynay waa in sida ugu dhaqsi badan
in wax loo tuuro kale maadaama hadda wasiir goodax uu ka hadlayo in saddex boqol oo kun dad ka badan ay banaanka joogaan oo dibadkeena ka xiran yihiin in dusha looga tuuro matalan raashin ama waxyaabo oo deg deg ah
cunaqabateen oo maxaa in baabuur ay ku galaan meesha marka waxaan ka shaqeynay saaka u n kaan wada kulinay hadda waxay dalbadeen helicopter ay dalbadeen inkastoo helicopterada meel ool badan ay ka qabtaan waxaan ku guulay alxamdulilah hal helicopter aan hel maanta tegi doono venezuela kuwo kalena waan sugayna ina dowladda maxalliga dariskeena noo soo diraan wax ka qaban
waddankoo dhan ayaa waxaa ka socdo hawshan runtii adag muxuu ahaa fatahaadooda iyo roobabku keeneen intaba webiyadoo fatahay iyo meelaha qaarkood oo roobab xoog leh oo mihigaana ka dhaceen oo dad badan ay ku xoolo waayeen magaalooyinna ay mataqaanaa runtii lasoo gudboonaatay nowl adag magaalada beledweynaha ugu daran sida wasiirku sheegay guddigeenna waxaan qabanno oo ugu muhiimsanaa horta waxaa weye in aan goob walba beledweynaba ha ugu horeyso dad dowladda iyo maamulka meesha jiro kaabo ee xogta la wadaago ee iskugu jiro muxuu ahaa dowladda dhexe iyo hay-adaha caalamiga ah ee soomaaliya saaxiibka la ah ee howlaha ka wada marka ilaa hadda guddi ahaan waxaan qalbiga ku adkaysanaynaa inaan ognahay dhibku meeshuu jiro baaxadda uu leeyahay inta dad uu saameeyey waxa baahidu tahay iyo waxa gacanta hadda lagu haayo iyo inta dhiman oo guddigu inuu suuro geliyo inay waxaysanto la rabo hadda aaday noogu caddahay waa naqaanaa baahida biyaha ka jirta maradii guryihii dadka ka soo baxeen waa naqaanaa inta mas-uula loo baahan yahay waa naqaanaa inta mataqaanaa haddii ilaahay ku roon yahay raashin loo baahan yahay muxuu ahaa waa naqaanaa inta muxuu ahaa hooy loo baahan yahay haba kala badbadnaadaan kulligood wuxuunbaa ka tilmaaman oo gacanta lagu hayaa dadaaladuna waa socdaan laakiin dhibku waa sii kordhaya dhibku aad ayuu usii kordhayaa sida hadda wasiirku ka dhawaajiyey magaalada beledweyne roobab da-ay eerboortkaa xirmay mar hadduu eerboortka xirmo dhulkina xirmo dadkaa waa go-doon rasmiya dhibaatadii zaa-idisay oo runtii dhibaato aada u weyn oo annaga laftirkeena hawsheena sii adkeynayso ayay noqonaysaa laakiin dadaaladooodna guddi ahaan waxaan ummadda soomaaliyeed iyo adduunkaba ugu baaqaynaa in arrintan gacan weyn laga geysto oo aan marnaba aan muxuu ahaa la dhegeysan dad beledweyne oo kale dad gaaraya saddex boqol iyo toban kun ayaa bannaanka waran ciddii taqaanaya taqaan beledweyne dhagaxa hoostiisoo yacni dhul yaroo kooban ah ayaa waxaa iskugu tegay saddex boqol iyo dheeraad kun oo oo aan hooy lahayn cunno meelaan ku sheegin xataa aan karsan karin hadday xitaa cunno lahayn marka arrin dhayala ma aha waa arrin aada u culus waa aafo runtii ilaahay ummaddeena soomaaliyeed muwaadiniintaas ku habsatay guddi ahaan anagoo dhaqdhaqaaqa sameynaynaa anagoo kamitadeenna xukuumadda soomaaliyeed laakiin waxaan rabnaa in adduunyadu iyo ummadda soomaaliyeed ay soo gulmadaan oo wixii lagu yaqiinay dadka soomaaliyeed ay la yimaadaan dariiqay ku socdaan hoosay u socdaan wakti aan dheerayn waxaa laga cabsi qabaa in mahadaay iyo jowhar iyo ilaa xad buliburta buliburta xoogoo webigu aada u hooseeya weli waxa uu nool qararkii oo biyuhu in fatahaadsi ku gaaraan way adag tahay laakiin iyada laftigooda kama maraa doonto xawliga biyaha socdo marka deegaanada biyahaas kusii socdaan khaasatan mahadaay iyo inta mahadaay laga maamulo jowhar iyo inta jowhar laga maamulo balcad iyo inta balcad laga maamulo runtii waxaan baaq ugu diraynaa marka u horeyso wax walba waxaa ka muhiimsan nafta bini aadinka beledweyne ilaahay hadda wuxuu noo gargaari waayey aragnimadii hore iyo dadkii hore oo wax abaabul jiro oo oo aan kala tegin oo joogo in nafti dhibkii ka dhici jiro oo kale uusan ka dhicin oo intay goorgoor ahayd magaalada dadka culayskeeda la baneeyey kuwa ay hadda biyaha kusii socdaan sida mahadaay khaasatan iyo iyo inta ka dhow mahadaay muxuu ahaa meesha la yidhahdo jowhar iyo balcad jalaqsi buulo burti in ay bilaabaan foojignaan oo ay dhegaystaan baaqaqar ka imaanaya guddiga oo wakti munaasaba si ay uga baxaan markay biyuhu yimaadaan arrintaas aada iyo aad ayay muhiim u tahay in lagu baraarugsanaado dowladda hirshabeelle khaasatan iyo guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka hiiraan iyo shabeelle hoose iyagoo dhibka indhahooda ku hayo waxaan ugu baaqaynaa waan ku dhiirigelinaynaa kuna ammaanaynaa shaqada ay hayaan laakiin waxaa loo baahanyaa inay laba jibaaraan inay saddex jibaaraan dadka ay abaabulaan dadkuna inay naftooda badbaadiyaan kuwooda liitana ay isku gargaaraan dowladda dhexe dadaal badanaan wadnaa oo runtii aada u baaxad weyn calaamado cusub oon horey loo arki jirino waayo aragnimo aan ka helnay muxuu ahaa musiibooyinka horey waddanka usoo dhacay aan ka faa'iidaysanan way jiraan waxyaabaha cusub oon soo wadno oo gudi ahaan aan rabno inaan abaabulno waxaa ka mid a maxkamad guurta inaan samayno dhibaatooyinka ugu weyn oo markii saan oo kale ay dhacdo waxaa weeye dad hunguriyeeyo dadka saas dhibaatada u qabo wuxoodii dad hunguriyeeyo inay dhooban yihiin marka si kuwaas loola macaamilo oo looga dhacsho inaysan yacni marin habaarin lagu samayn muxuu ahaa xogaaga yar oo dadkaa gaarayo waxaa guddigu go-aamiyey in aan samayno maxkamad guurto oo wadato xeer ilaalinteeda oo wadato baharayaasheeda oo ay dhinac socdaan xafiiska hantidhowraha dad ka socdo oo mataqaana hantidaas ama dowladda teeda ha ahaato ama tu dadku iska soo qaada ahaato ilaa hanti dhowro wey oo la ilaaliya hantidaas xisaabaadka dowladda iyo dowladdu heerkay doontaa noqoto qof xisaabiyaa inuu maxkamadaas la socdo hanti dhowrahaas la socdo xeer ilaalihii la socdo baarayaashii waxbaari lahaa haddii dembi lala soo kulmo ama lasoo riboort gareeyo ay la socdaan iyo xaakinkii iyo garsoorayaashii garta qaabi lahaa oo muxuu ahaa inay wada socdaan marka maxkamad guurta ayaan abaabulkeeda wadnaa oo aan aaminsannahay wax yar oo yani ummaddaas in loogu gargaaro la raba inaysan
axmed baaburkan imbi arooskiigudaykaan waa dhaaynayan haye saaxiib haye haye
niyahow gaariga maba kacaya maxaa ku dhac niyahow ordo makanika nadon waaba waynu dahnay
no no no no no no niyow baabuurka wal cilid le eraaha bayarato magabo ilow waliga alay hatta fadaas inaad cilid isku gelida baabuur oo maxay tahay ciladan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan ya kashibta baabuurka may shidaalka marka aad kashibaasa baabuurka ama gadadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada ma uusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalanti shidaalka ee baydhabo laku furay casriga ee la eraw ka
waayahay dhegeystayaal qayb uga dhexe barnaamijka kulanka warsanaya samarayna waliba wada singilaha miin faylangaa kulana ka taageera walqabadkiiyo sasoo kala dardargelinta dowladda federaalk soomaaliya kuwada deegaanada maamulka galmudug iyo waliba uuse kudhiyay magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug meerasega ku dareeta sidalandhisilahaya galmudug oo londhonya haddaba waano mas-uuliyiinta iyo sasoo kala dhallinyarada ku qayb galay kulankaasi oo arrintaasi ku hadalow
dawaadeenu waxay tahay dalka oo hagaago intaan dunida joognana calaankeeteli maayo khalqalka ummadda la gelinayo amni darada ummadda lagu abuuraayo ummadda deegaankan degan ahlusunna waljamaaca dad marka la sheego la xusuusta dagaal maaha dad marka la sheego la xusuusta ma ahan khilaaf dad marka la sheega xabad la xusuusta maahan waa dadku markay la sheego waxay fahmaan sunnadii nabiga sala allahu calahi wasalam iyo jamaacadii asxaabta rasuulku waxay ku sugnaayeen waana naseexo iyo khayr miidis iyo towjiiha ummadda waxaan kaloo rabaa dadku inaysan u fahmin ahlusunna waljamaaca inay uun guruub keliya isaga salaysan tahay oo ma ahan fardan wa taqdii oo oo ahlusunna waljamaaco fardan wa taqdiiran ay dhacdo ama la isfahmo ama la isfahmi waayo magacii ahlusunna waljamaaco caqiidadii ahlusunna waljamaaco hogaankay ummadda u aheed culamadeedii waa joogtaa ma dhiman mana dheera marka cid kale hayse isdhihin meeshu waa bannaan tahayo haddii hebel iyo hebel ka baxaan ama hebel hebel isfahmo cod kastaa meesha ka qaraabo karta cid dowlad matasha iyo cid bulsho matasha ahlusunna waljamaaco ummadda inay tawjiihiso ugana digto caqiidada kuna boorisa la dagaalanka khawaarijta qaar ka mid ah wixii ay hore uga qabteen oo la tilmaamayay waa ka mahad celinaynaa waa inaan ka mahad celinaa ma nihin jisada ka darayaal ma nihin inaloo galay inaan ka mahad celinno wey waxaan leenahay ilaahay baa mahaddaa iska leh ku soo ilhaamiyey dadkaas mas-uuliyiinta ah deegaankan inay wax badan ka qabtaan waxaan rabaa inaan ka hadlo maaqifka maanta aan taagannahay oo aan doonayno inaan dadkii annagu aan mas-uuliyaddu naga saarnayd inaan ku hogaabinno oo aan ku wadno oo aan mataqaanaa aanaan ka leexan dhabbaha nin qallooca dhabbuu ku socdo inaanaan ku raacin intaasaan rabnaa inaan ku hogaabinno waxaan idiin sheegaynaa haddaan nahay odayaalka dhaqanka inaan doonayno inaanaan doonayn inaan wasiir meeshaan ka noqonno inaanaan doonayn inaan ka noqonno xildhibaan inaanaan doonayn agaasime inaan doonayno dhaqanka dadka ah oo shacabka ah inaysan lubin oo dhaba qalloocan lagu hogaamin intaasaan doonayna waxaan dowladdaas federaalka ah ku soo jeedinaynaa kuna goobaabinaynaa ugana mahad celinaynaa wixii ay ka qabteen meeshaan iyo hawshii ay ka galeen ayaan iyadana ka mahad celinaynaa waxaa weeye wax badanaa la soo maray nolol aad iyo aad raf u ah iyo waddo dheeraa la soo maray ummaddan aan masalnay ee meeshaan joogtaa maanta waxay u baahan tahay qarannimo qarannimaan u baahan nahay uma baahnin jabhadayn jabhadayn waa laga soo baxay waqtigeedii iyo daalkeedii waa laga soo baxay qaabkii doorashada loo samayn jiray ee horey loo ambaqaaday ninkii hadda wax ka beddelayaa candhuuftiisa dib ha u laqo dib ha u laqo waxaan aad iyo aad waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya farmaajo garanda ra-iisul wasaare xasan cali khayre tubta ay nagu wadaan ayaan raalli ka nahay ayadaanan raaci doonnaa shacabka aan mas-uulka ka nahayna waxaan u horseedaynaa qarannimo wax la yidhaahda ayaana deeqa oo aan ku bogsoon karnaa looma baahna maaragtay mucaaradadu waa soo dhammaatay xilligeedii xilli laysku fahmana waa la gaaray mucaaridiinta suberenitiga iyo siyaadada dhulka iyo qarannimada ka soo horjeeda ee maalin la arko wax dhantooda gaar ahaaneed qaadanaya waan ka soo horjeednaa haddaan beeshaan nahay waxaan taageero iyo taakulo u haynaa oo nafsad aan u haynaa dowladda yada casiiskaa ayaan garab taagannahay ayagaanan daba soconaynaa wixii soo dhaafa ninkii raba ninkii raba doorashaha ku yimaado doorashay ku yimaadeen qaranka soomaaliyeed kuna hogaaminayaan ciddii u baahan ciddii u baahan wax kaleeto nagama
maamulkan cusub ee dhismaya ee galmudug oo ay hogaaminayso dowladda federaalka ee soomaaliyeed ee uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre waxaan u malaynayaa afartii bilood ama shantii bilood ee lasoo dhaafay deegaankan galmudug la yidhaha gaar ahaan deegaankan bahda caawa meesha fadhisaa ay degto waxay u sameeyeen gurmad waxay u sameeyeen gacan qabasho waxay u sameeyeen hiil hiilkaas ay uga kabayaan ama ay uga dhaqayaan afartii sano ee lasoo dhaafay ee duruufta lagu jiray iyo sanadihii badnaay ee kasoo kasii horreeyey ilaa iyo maaragtay dowladdii dhexe ee soomaaliya koo iyo sagaashankii dhacday ka dambeeyey ayay u hiiliyeen barnaamijyaday u hiiliyeen oon caawa rabo inaan hoosta ka xariiqo oo ay tahay amaalkeeda inaan gudno nala kuna leeyahay waxaa weeye ra-iisul wasaaraha maalinta uu yimid iyo ilaa haddeertaan deegaankan galmudug gaar ahaan bahdu deegaanka ay degan tahay shaqo muuqda muuqata oo la taabo karo oon la inkiri karin oo waajibna ah inay mataqaanaa reerku mataqaana inay ka amaal gudaan ayaa deegaanka laga qabtay waxaa waxaa laga qabtay arrimaha bulshada waxaad ogtihiin dadka iyagu bulsho ahaan uma abaamuleen bulshadu mataqaana haddii ilaahay kuu ron yahay haddii mataqaanaa maamul la-aan iyo dowlad la-aan iyo maamul xumo ay ku dhacdo aqoontoodaa dhimanaysa fikirkoogu fikirkoodu waa dhimanayaa hal abuurkoodu waa dhimanayaa socialidad bay noqonayaan maanta bulshada galmudug gaar ahaan bahdaanu qiblooyinka waa kala garanayaan waxyaabo hore oo lagu qaldi jiray laguma qaldi kara maanta danahooda waa kashiri karaan danahooda waa ka shiri karaan waxaad loo socoteen waxaa loo sameeyey shaqo abuur
macadka walbarashada ee alfaraj abshir vila ogoli haaran godobeadi idi ilmagyaaladhisi alfaraj educational college yalufuri iikway kubahi bulshaykooya ilmo aruursada oolanki eetanhay eelbiile wanroore ilmo lanki fadawna bulshay unrooroy idi ilmaga awoojis yaali ee alfaraj educational college ilbaydhaw afartiya gees
waayahay dhugunsyalla qayboon kadib ee barnaamijka kulanku warsan isla marayna weliba wada singilaha miinfaylan dhugunsyalla saaxiibkayga bilaal hilaaya imaamadaha farsamada cabdirashiraashkana barnaamijka iyo asaari waan siirdaraysa dhugunsyalla golaha wakiilada ee dowlad goboleedka puntland ooyo geega kalafadijo afartan iyo shanaad iyo kuwelada magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland iyo weliba iyona ansihana ajandaha baarlamaankuusu ka shaqeey doona haddaba weliba kurbiye xogayaha baarlamaanka dowlad goboleedka maamulka puntland maanta taariikhdu tahay labaatan iyo sideedda bisha tobnaad laba kun iyo sagaaliyo toban kal fadhiga afartan iyo shanaad fadhigiisa saddexaad guluhu wuxuu guda galay ka doodista ajandaha rasmiga ah ee goluhu ku shaqayn doono kal fadhigan sida ku cad dastuurka dowladda puntland iyo xoroosaadka golaha wakiilada dowladda puntland waxaana goluhu ansixiyey ajandaha rasmiga ah waxaana goluhu ansixiyey ajandaha rasmiga ah ee ku howlgeli doono ama ku shaqayn doono kala fadhigan haddii ilaah yidhaahdo sidaasaana ajendahaas ku ansaxmay wuxuuna goluhu gudageli doonaa muddooyinka soo socda dhegaysiga warbixinta guddiga joogtada dhegaysiga warbixinnada madaxgudiyada golaha wakiilada iyo ajendayaasha kale oo goluhu sida rasmigaa u ansixiyey haddii ilaah yidhaahdo waxaan doonaya inaan la wadaago warbaahinta qeybahda kala duwan aad iyo aad iyo umahadsantiin ajendayaasha uu goluhu maanta sida ku ansixiyey ama uu ansixiyey waxaa ka mid ah ansixinta xeerarka sida ku-meel gaarka ah ee guddiga joogtada usii ansixiyeen ansixinta miisaaniyadda laba kun iyo sagaaliyo toban ansixinta guddiga doorashooyinka ku-meel gaarka ah ogolaanshaha qorshaha istaraatiijiyadeed ee laba kun iyo sagaaliyo toban iyo laba kun iyo labaatan iyo afar ee golaha wakiiladu uu ku howlgeli doono sidoo kale wixii xeerar ah ay xukuumaddu u soo gudbiso heshiisyada ay xukuumaddu gashay kuwii hore dabagelkooda iyo kuwa cusubba sidoo kale dib u eegista xeerarka u baahan in dib u eegista lagu sameeyo xaaladda amniga siyaasadda dhaqaalaha dalka arrimaha dastuurka iyo arrimaha federaalka soomaaliya la xisaabtanka xukuumadda xaalufinta deegaanka iyo jariifka badda dhammaystirka maxkamadda dastuuriga ah xaaladda waddada ceeldaahir iyo ceerigaabo dib u eegista hay-adda waddooyinka puntland ee b h a shaqaalaha ajaaniibta ah barnaamijka dimuqraadiyiinta puntland iyo xaaladda gobollada sool iyo sanaag ayuu ajendaha ugu muhiimsan ee maanta goluhu wakiiladu ay ansixiyeen kuna howlgeli doonaan oo ay ka koobnaayeen aad iyo aad ba umahadsantihiin
shoobla shoobla haashineew sidee u maymay waa digeedka shukriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gormaayo wed allo hadda shukri shaaf dhawri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadii siiba farmadoobaga shiniyow shaakirtana ma eta shaakir wayba warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
olow hoosaas adaaba shuk
waayahay dhugunsiyalla guuddaan walibaanta kafmare barnaamijka kulanku warsan oo numada siinko idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kulibaa saari waan siin diraysaa dhugunsiyalla anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka inta barnaamijku barnaamij lamada reedun kulmaan akheeraya waa cabdirashiid rashka oo siin kutabasadaasiyo amiin abada asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu